fadhigii maantay golaha guurtida somalilan oo uu shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane saleebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku ansixiyeen ajandahooga kalfadhiga shan iyo lixdanaad oo ka koobnaa sagaal qodob waana kan gudoomiyaha golaha guurtida somalilan oo si rasmiya ugu dhawaaqaya natiijada ay ku meelmariyeen ajandahoodaasi yaa diiday yaa ka aamusay sagaal iyo afartan waa ogol labana waa ka aamustay ciddii dere ma jirto adna ma codaynin sidaasuu ansax ku yihi ajandihii wabilaahi towfiiq dhinaca kalena mudane saleebaan maxamuud aadan gudoomiyaha golaha guurtida somalilan waxa uu mudanayaasha golahaasi uu ku weergeliyay inay fadhi dambe iskugu iman doonaan maalinta berri ah haddii ee baydmo ajandihii wuu ansaxay xeerarka geli mayno ma berrito warbixinta guddida joogtada ah markaynu ka gudubno waxaynu gelaynaa maya anshax albaababaanu xidhay waayo sidan ku dhaqmi kari mayno shirkiisaasuu ku xidhayay maalin wanaagsan